ilaah baa mahad iskale dhammaan waa ina salaamayaa waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalamu calaykum raxmatullahi barakaatu bacda salaan annagoo ka hadlay magaca guddiga doorashooyinka heer qaran guddiga doorashooyinka ee dadban ee heer qaran oo halkan u joognay inaannu la soconno mar walba xaaladdu meeshay marayso qaabka ay doorashadu u socoto ayaan maanta halkan waxaan u nimi hawlihii ugu dambeeyey oo ah sidii loo soo saari lahaa xubnihii soomaaliya u mateli lahaa xildhibaanada u mateli lahaa meeshay ka bilaabn lahayd oo ah in koob iyo kontonka qof oo ergada ahayd meelihii la rabay in maxay ahayd loogu sameeyo wixii sharci ah oo ah maxay ahayd kaararka ha noqdeen iyo ha noqdeen dejintoodii iyo amnigoodii sidii loo sugi lahaa marka iyadoo ay mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga siid oo guddoomiyu yahay muxuuaha guddoomiye nabadoon khaliif waxaanu halkan marka aan leenahay kormeerkaanu soo samaynay iyo markaan aragnay hawsha bilowgeeda siday tahay waxaad mooddaa hawl aada looga shaqeeyey hawl runtii dhammaystiran hawl runtii anagu haddaan guddigan ahay aan leenahay hawshaasu waa ansax waana hawl fiican daafurkeedu maantana ay ka barqaad kacayso in doorashadii soomaaliya oo lagu gaadhaya in lagu soo saaro madaxdii waddanka sharci ahaan u mateli lahayd iyo waddanka mas-uuliyiinta ugu sarraysay raggii soo saari lahaa meesha ka bilaaban lahayd ay tahay marka waxaan hadal badan ma ahayn waxay ahayd kormeer baan ku jirnay inaannu goobaha aragno in ergooyinkii oo joogay laftigooda aan aragno marka waxaan leenahay hawshan waa hawl aad iyo aad u fiican waana hawl runtii sidii la rabay ay buuxiyeen shuruuddoodii guddiga siid waxqabadkoodii mas-uuliyaddii saarnayd aad uga soo baxeen marka anagoo ku hadlay magaca guddiga maxay ahayd fiid oo heer qaran ah inta mas-uuliyiinta ila socoto harahayga fadhiya anagoo kormeerkaa ku jirnay oo ka mid yahay wasiir burhaan ka mid tahay farduus iyo sahro inta waxaan leenahay waa kormeerkaygu anagu waa ku qanacnay waana soo dhoweynay waana mahadsanti
bismi illah allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin dhammaan ka soo qaybgalayaasha guddiyada siid iyo fiid ergooyinka odayaasha nabadoonnada bahda saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi halkan waxaan rabnaa inaannu ka caddayno in ergooyinkii qaybtii hore ay yimaadeen taasoo aannu rabno in haddii alla idmo ay u bilaabato maanta registrationkii iyo dejintii iyo sawiradii iyo kaararkii iyo wixii la mid ahaa tababaradii waxaan marka rabnaa halkan inaan ka daahfuro shaqadii oo la sugayey aqalka hoose inay bilaabato inay si rasmiya u bilaabatay maantay haddii ilaahiga idmana ilaa toddobaadka soo socda macal codayntii ay dhacayso waxaan marka u sheegaynaa ergooyinka boqolkiiba sagaashan way soo xiriyoodeen intaan ka warqabno boqolkiiba tobanka harsanna waxaan isleeyahay ilaa maanta ayay soo dhammaystirmayaan waxaan rajaynaynaa shaqadaan inay u dhacdo si hufan oo sidii loogu talagalayah intaasba uun nuxrurku ahaa inaannu sheegno dhammaantiin waa idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada u jeclaan lahaa horta dadku hadday shaqo hayaan shaqadu khalad wuu ka yimaadaa waxaana la yidhaahdaa qof shaqa qof shaqo hayabaa wax khaldehe qof meel iska fadhiyaa wax kama khaldamaan waxa weeye khalad yar baa dhacay khaladkaas xoogaa deg dega buu ahaa annaga ergooyinku way noo yimaadaan inta badanna boqolkiiba sagaashan ergooyinka noo yimaada hadal baa daba jooga hadalkaasi si kasta ha ahaado cabashooyin baa jira cabashooyinka dadka waan qaabilnaa waan ka qabannaa waan tixgelinaa ugu dambayntana miiskaa la soo saaraa qof walba cabashadiisa iyo wuxuu ka cabanayey arintaas qaymayn baa lagu sameeyaa cabashada halkaa taal iyo waxaannu isu eegnaa habraacayaga iyo nidaamka iyo xeerarka iyaga aan ku shaqaynaynay haddii ay muuqato cabasho adag amase u baahan in ama loo gudbiyo gudiyada sare ee sida guddiga fiid iyo guddiga kaleoo khilaafaadka waa joojinaa ama waa gudbinaa haddaannu u aragno inay cabashadaasi tahay midaannu ku filannahay oo sharciyadeedu ay dhammaystiran tahayna waa waa wadnaa xubnaha kan ay guddiga khilaafaadku yidhaahdeen ha la joojiyo annagu horey baannu u gallay aad iyo aad baannu isugu taxallujinnay cabashooyinkoodii oo dhan baannu qabannay waa ka ugu dammayntiina waxaannu qaymayn ku samaynay qaababkii laga fiirinayay sida la tashigii iyo ciddii xaqu lahayd waxaan ma soo qortay iyo astaynta ciddii xaqu lahayd ma astaysay iyo arrimahaasoo dhan waan ku qanacnay sidaasaanuna ugu yeeray ergooyinka marka shaqadana waa la kala leeyahay oo guddiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo kala gedisan bay leeyihiin habraacyaa jira waxa weeye annagu wixii nagu adkaada mandaytka iyagu waxa weeye inaan u gudbinno guddiga sare oo hadda fadhiya oo guddiga sare ee fiid markii ay iyaguna eegaan oo arrintaas hadday ku fillaadaan oo xallin karaanna way xalliyaan haddii kalena markaasay iyagu go-aan ka gaaraan hadday u gudbinayaan guddiga khilaafaadka marka arrintaas iyadoo aan la marin oo sistamkaasi dhicin baa xoogaa waxaa lagu degdegay inay guddigu soo saaraan qoraal arrintaasna waa la xalliyey waa laysweydiiyey guddiga guddoomiyihii guddiga sare ee fiid iyo guddoomiyihii guddiga khilaafaadku arrintaa way ka wada hadleen waxaana laysla garawsaday hawshaasi inayan joojinta iyagu xaqu lahayn haddii la joojinayo doorasho socota guddiga sare ee federaalka ayaa xaq u leh iyagiina waa iyaga dhinacyaga fadhiya oo hadda wax dhibihi ma jiraan arrintaasina arrin yar oo irira bay ahayd oo dhacday waana la saxay wax dhibihi ma jirto shaqadana hadda qofku muxuu u khaldamay la dhihi mayo maxaa yeelay qofku shaquu ku jiraa qofka shaqada ku jira baa wax khaldahee sidaan horey u sheegay qof meel iska fadhiya waxba kama khaldamayaan marka intaasaan jeclahay idinka miidiyahayna inaad ku qanacdaan dhowr jeer baad soo celceliseen arintaas marka waa mahadsantiin annaga waxaan jeclaan lahayn wax official oo hadda weli waraaqona soo gaaray ma jirto laakiin iyaga inaad waraysatid oo bal inay ka laabteen iyo inay hadda ka laaban rabaan iyo inay tii hore ku adkaysanayaan inaa iyaga weydiisid baan aad u jeclaan lahaa waa telefoonadooda iyo waa kuu furan yihiin bay la tahay waa mahadsanta adeer waxaa moodaa xoogaa inaad su-aalaha qaybtood ku degdegaysaan aad iyo aad baan yacnaha arrintaa uga hadlay waxaan idiin sheegay nidaamka markii gadaal loogu noqdo in kooban baa u gudbi kara guddiga khilaafaadka intaa koobanna mid walbiba fasiraad buu yeelanayaa ama waa la garan karayaa maalan murashaxa waxaa laga yaabaa in qofba si u yaqaan murashaxu waxa weeye markii uu intuu shuruudaha soo dhammaystirto la diiwaangeliyo oo murashaxii dee laga rabay shuruudihii laga rabay murashaxa uu soo uu soo maro kabacdina la siiyo shahaadadii murashaxnimada oo u oggolaanaysay qofkaasi inuu murashax ku guulaystay shuruudihii yahay baa waxaa loo yaqaan murashax laakiin waxaa laga yaabaa ergeyga sidoo kale markii nidaamka intuu soo maro la rajistar garayo oo la dejiyo oo la qaato oo kaar loo sameeyo aqoonsi markaasuu wuxuu noqonayaa ergey rasmiya marka waxaa laga yaabaa dad badani inayan ma og tahay wixii ka khaldan yihiin magacii laftigiisiiba in laysku haysto waan jeclaan lahaa laftigiinnu inaad fahantaan nidaamka u yaal doorashooyinka oo maadaama aad miidiyihii tihiin laftigiinnu aad akhridaan habraacyada iyo shuruucda oo hadhowdii qofka su-aasha aad weydiinaysaan ay idiin kaleer garaysan tahay su-aashaasi su-aal ku habboon qofka in la weydiiyo ma tahay mise out of topic baa tihiin yacnaha laftigiinnu waxaa fiican inaad hawshii aad iyo aad u dhex gashaanoo akhridaan waxyaalaha ma garanaysaa maadaama aad doorashadii qayb ka tihiin oo ka shaqaynaysaan waa mahadsan tihiin saasaan aad iyo aad u jeclaan lahaa marka su-aashu waxay tahay annagu waxa ay soo saareen guddiga khilaafaadku hadduu sharci yahay ergadu waa joogsan lahayd dabcan waxa weeye horay baan u sheegay shaqo socota oo shaqo qarana oo baaxaddaa leh cidda joojin kadhaa ma sahlanaadeen qof walbiba iskama joojin karo marka